hay-adda la socodka cuntada iyo dawooyinka maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo f d a ayaa isniintii hore ogolaatay in la tallaali karo caruurta da-doodu ka weyntay labiyo toban jirka waxaana tani fursad u siinaysaa in tallaalkaasi ay qaataan caruurta ka weyn labiyo toban jirada hay-adda ayaa xaqiijisay in tallaalku aanu wax yeello u lahayn caruurta islamarkaana uu ka difaacayo fayraska corona tallaalka ay soo saarta shirkadda faiser ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dhallinyarada iyo carruurta loo ogolaaday haddaba sidee dadka maraykanka gaar ahaan soomaalidu ay uga faa'iidaysanayaan fursaddan falastiin axmed iimaan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa ogolaanshiyaha tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ee dadka da-doodu ka sarreyso labiyo toban jirka waxay dad badani u arkaan inuu soo yareynayo fiditaanka xanuunka iyo khatarta uu u geysan karo carruurta qaar qaba xanuunada u nugleyn karaa inay u dhintaan ama cisbitaallo u galaan marka uu xanuunku ku dhaco docr cabdicasiid jaamac waa dhakhtar ka howlgala minnesota waxauna ka waramayaa tallaalkan loo ogolaado caruurta iyo waxa uu uga duwan yahay kii hore ee dadka waaweyn ay qaadanayeen xalay november ay ogolaatay in la qaato tallaalka fizerka waxay marka hore u qoondaysay ma ogolaatay wixii lix iyo toban ka weyn taas waxay ahayd marka markii cilmi baarista la sameynayay sanadkii hore dadka lagu baaray tallaalka ama lagu tijaabinayay inuu tallaalku waxtar leeyahay waxay ahayd dadka lix iyo toban ka weyn marka taas markii la ogaada inuu waxtar leeyahay tallaalkan uusan runtii khatar keenin oo maarata uusan dadka dhib weyn u keenin ayaa loo ogolaa dadka waaweyn marka hadda isla laftigoodii fizerka waxay sameeyeen cilmi baaris kale oo caruurta laba iyo toban ilaa shan iyo toban inta udhexaysa ayay ku sameeyeen cilmi baaris gooni ah marka cilmi baaristaas gooni waxay sheegtay in uusan tallaalku sidii horete waxtarkiisii loogaa uu leeyahay laakiin ciyaalkan uusan khatar saaid u keenin marka sidaa darteed ayay f d a-du ogolaatay in caruurta wixii labiiyo toban ka weyn tallaalka fizerka kuwa kala maamulo fizerka loo ogolaado waalidiin badan ayaan hubin in caruurtooda ay siinayaan tallaalka gaar ahaan soomaalida inkastoo iyaga laftooda ay qaateen waana dareen waalidiin badani ay qabi karaan marka ay timaado qaadashada tallaalka inkastoo la xaqiijiyey badqabkiisa maryan ducaale waxay baratay caafimaadka bulshada waxaana ay la shaqaysaa hay-adda horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada kala shaqaysa dadka soo galootiga ah magaalada colombos ee gobolka ohio waxayna ka waramaysaa sida waalidiinta qaar ay u arkaan tallaalkan iyadoo xustay in ay muhiim tahay in wacyigelin fara badan loo sameeyo waalidiinta si loogu qanciyo faa-iidooyinka tallaalka iyo inuusan wax dhiba u geysanaynin caruurtooda
falastiin saa u og tahayba walaala mar dhow ayaa la ogolaaday hadda toddobaad baa laga joogaabaan u malaynaya khiyaastii markii la ogolaaday in dadka yaryar la tallaalo marka weli waa horudhac iyo khiyaas bay u badan tahay oo ma ahan waxaan aruurinay oo xog ah oo badan hadda ma jiraan laakiin intaan ognahay dadka soomaaliyeed oo adholtiga ah ama dadka waaweyna si fiican bay u qaateen oo u aqbaleen vaksiinkii sidaan filaynasi ka fiican runtii laakiin markaan la hadalno oonta caruurta kusoo qaadno waxaan dareemaynaa inay waaridku weli aysan hubin ilmahooda inay siin doonaan tallaalka xanuunkan covid nineteen sababtuna waxaa weeye sideedaba waaridku caruurtooda waa ay ka walwalayaan oo dee qofku isagu uu qaadan karaa waxa uu isku dayi karaa laakiin ilmihiisa inuu ku dayo way ku yaro adag tahay inkastoo ay jiraan waalidiin weli ka wardhowraya tallaalka caruurta haddana waxaa jira in qaar badani ay caruurtooda geynayaan goobaha tallaalka hodan guuleed waxay madax ka tahay hay-ad bixisa kaararka caafimaadka oo lagu magacaabo bariva waxaana ay qabtaa in waqti yar kadib dadku ay ku baraarugi doonaan faa-iidada tallaalka ee caruurta sidoo kalena waxay hodan sheegaysaa in tallaalku uu muhim u noqon doono caruurta marka ay dugsiyada ku laabanayaan bisha agost ee sanadkan sidii markii u ogeed markii uu talaalkan soo baxaayay markii horeba soomaali badan kasoo horjeedana way jireen kuwa oo qaadanayana way jireen bat annaga hadda bariiba haddaan nahay wiig walbana waa suubinaa waxaan arkoynaa dadka badankood inay hadda waxaa u malaysaa bal inay kulligood maaragta tartiib tartiib ogolaanayaan inay talaalkan qaataan marka ilmihiina taasaa dhaceyso yuno dad soomaaliah oo ilmihii xoogaa hadda shaki ay kaga jirtana way jiraan but also waxaan arkoynaa hadda in ay jiraan dad ilmahooda rabaan inay talaalka hore ka siiyaan hadda shaladan annaga shan boqol oo qofaan bariiba ku talaalnay dad noo yimaadeen oo ilmahooda keeneen oo saddex iyo toban iyo laba iyo toban iyo shan iyo toban iyo waa aragna shalay xanuunka coronavirus oo ah xanuun aan dawo lahayn tallaal ma ahane ayaa marka laga soo tago dadka waaweyn inuu khatar geliyo waxaa dhacda mararka qaarna in caruurta uu dili kara ama xaalado caafimaad oo adag uu marin karo wuxuuna doctor cabdicasiis jaamac kula talinayaa soomaalida inay caruurtooda tallaalaan waxaan kula talin lahaa yani dadka waalidkaa runtii inkastoo cudurkan caruurta hadduu ku dhaco si dhib weyn u keenay laakiin caruur badan ayuu ku dhacay oo runtii dhib weyn uu keenay qaar u dhinteen xataa marka micnaheedu maahan ilmo kasta uu ku dhaco inuusi dhib u keenay ilmaha qaarkood runtii waxa weeye dhib uu keenaya special ilmaha maaragtay xanuunada qaarkooda sida neefta oo kale matalan oo kale teeda kale ilmihii waxa weye hadduu ku dhaco xataa waxay u keenayaan ama u gudbanayaan dadkii kaleo ehelada ama waayeelka ahay oo maaragtay aagaarkooda joogay marka runtii sida keliya oo cudurkan adduunka uga gudbi karo waxa weye waa in qof kasta la talaalaa ay ka miyihiin caruurta marka runtii waalidka waxaan kula talin lahaa maxaa la yihahdaa specially khaasahaan haddii aad caruur leedihiin xanuunada sida sonkorta qaba haddaa leedihiin caruuro sida neefta oo kale qaba ama caruur cancer ku dhacay oo kale caruurtaas oo labayo toban ka weyn in runtii maaragtay ay caruurtaas talaalaan ma kula talin lahaa dad ka badan boqol iyo labaatan milyan oo qof ayaa si buuxda u qaatay tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban waana ku dhowaad afartan boqolkiiba dadweynaha guud ee maraykanka